tobabarkan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda ka hortaga maandooriyaha ah iyo dhaqan celinta qaranka soomaaliyeed ayaa loogu talagalay in lagu xoojiyo aqoonta dhakhaatiirta kalkaaliyayaasha iyo xirfadlayaasha caafimaadka kuwaas oo ka shaqeeya dabeynta iyo la tacaalidda dadka soomaaliyeed ee ku dhaca dhibaatooyinka maandooriyaha tobabarkan oo socon doona muddo saddex bilood ah ayaa intuu socdo diiradda lagu saari doonaa fahamka waxyaabaha keena isticmaalka maandooriyaha saameynta caafimaad ee ka dhalan karta iyo sida bulshada loogu wacyigelin lahaa cabdiraxmaan cali cawaali doctor xabeeb oo ka mid ah dhakhaatiirta dhimarka ayaa ka warbixiyey muhiimadda tobabarkan waa tababar wakhti dheer soconaayo oo muddo sagaashan cisho ah mudana maareeye baahida waddanka uu u qabo dhakhaatiir caafimaadka maskaxda neersin caafimaadka maskaxda public healthy caafimaadka maskaxda iyo social work waxaan ku qiyaasay dalka inuu u baahan yahay toban kun oo saykatriste oo ka soo baxay jaamacadda kuliyadaha daawada iyo qallinka waa toban kun wuxuu dalku u baahan yahay labaatan kun oo saykatric nersina wuxuu u baahan yahay boqol kun oo social work ah ayuu u baahan yahay marka cududan waxay noqonaysaa cududii ugu horreysay ee qaadata saddex bilood barashada caafimaadka maskaxda dhanka kale qaar ka mid ah dhakhaatiirtii ka faa'iidaysatay tobabarkan ayaa sheegtay in wax badan ay ka fahmeen habaabka ugu fudud ee lagu daweyn karo dadka dhibaato dadka dhibaatooyinka kala kulmaha muqadaraadka aan ka faaid maxaa ka mid ah dadka sida looga hortago maandooriyahoo kale waxyaabaha maskaxda bedeloo kale sida looga hortago daawooyinka si qaldan loo isticmaalo loogu talagalay dadka qaar loogu talagalay waxyaabaha maandooriyaha inay u isticmaalaan daawooyinka si dhakhtarada ay qoraan inay u isticmaalaan si maandooriya camal inay u isticmaalaan waxyaabahaas ayaan ka faa'iidnay magacayga waa aamin axmed shariif maxamed waxaan ka socdaa golaha xirfadlayaasha gabdhaha caafimaadka soomaaliyeed waxaan ka mid ahay gabdhaha caafimaadka ee ka faa'iidaysanayo brograamkan ama siminaarkan saddexda bilood uu noo qabtay dhakhtar xabeeb iyo wasaaradda caafimaadka tobabarkan oo socon doona muddo saddex bilooda ayaa inta uu socdo waxaa diiradda lagu saari doonaa fahamka waxyaabaha keena isticmaalka maandooriyaha iyo saameynta caafimaad ee ka dhalan karta